siyaasadda guraacan ee ku dhisan boobka iyo handadaada ee dowladda kenya ay ku doonayso in danaheeda ay kaga fushato soomaaliya ayaa ah mid heehaabaysa iyadoo hadba dowladda kenya dhinaca ay isku dayayso inay ka soo gasho xukuumadda muqdisho dhul bad aysan lahayn iyo badrool ay sannadood uga furnayn oo mulkiyadooda gebi ahaanba ay leedahay soomaaliya ayay doonaysaa inay jillaabato iyada oo dunida oo dhan ay eegayso xayiraado safiira cayrin duulimadee joojin xumaynta xiriirka labada dal iyo la safashada mucaaradka iyo maamul goboleedyada waa seef markan ay kor u haysa kenya ayna u aragto in ay tahay midda keliya ee soomaaliya ay kaga guulaysan karto kenya waxay istusisay in ay xumayso xiriirka dowladda federaalka soomaaliya lana safato maamul goboleedyada kala qaybsanaanna ka dhex abuurta soomaaliya in ay tahay waddada loogu oggolaan karo biyaha iyo dhulka soomaaliya ay doonayso inay gacan marooqsiga ku qaadato iyada oo dalkeeda u diiday inay galaan xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayay qaabilaysaa kenya xubno ka socda maamul goboleedyada iyo mucaaradka ka soo horjeeda dowladda uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha qaranka oo aamusnaan iyo jawaab siyaasadeed oo laga fiirsaday caado uga dhigtay tillaabooyinka ay qaadaysa dowladda kenya carada kenya ay u qaaday soomaaliya ayaa soo bilaabatay markii lagu qabtay magaalada london ee caasimadda dalka u k kulan looga hadlayay xirmooyinka shidaalka soomaaliya oo laga sahmiyey goobo badan waxaana kenya oo la dhakafaarsanayd dacwadda dhinaca badda ah ee ka taalla maxkamadda cadaaladda ee i c j ay fajac ku noqotay in soomaaliya laga soo saaro shidaal waxaana ay go'aansatay inay xumayso xiriirka labada dal waxaase arrintaasi gacan siyaasadeed ku qabtay dowladda federaalk soomaaliya oo jawaabaheeda lagu tilmaamay kuwa ay kaga guulaysan karto dowladda kenya quburo dhinaca siyaasadda aad u falanqeeya oo iskugu jira soomaaliya ajanabi waxa ay sheegeen in jawaabaha soomaaliya ay yihiin kuwii ugu habboonaa maadaama sida ay xuseen xiriirka labada dal oo xumaado uu dib u dhigayo dacwadda taalla maxkamadda cadaaladda ee a c g oo lix bilood kadib la filaya in go-aan ay ka gaarto dacwadda dhinaca badda ah ee soomaaliya iyo kenya waxaana kenya haddii sidaasi ay dhacdo ay ku andacoon lahayd in marka hore la xaliyo khilaafka labada dal taasina wakhti badan ayay qaadan lahayd oo waxa dib u dhici lahaa go-aanka gaaridda maxkamadda i c g ee dacwadda badda soomaaliya iyo kenya xiriiro kulamo iyo wada shaqayn dhow ayay kenya la yeelatay maamul goboleedka jubbaland ee uu hogaamiye axmed maxamed islaam axmed madoobe waxayna isla go'aamiyeen inay isla jiibiyaan maadaama axmed madoobe ay isku dhacsan yihiin madaxda qaranka uuna doonayo oo uu ka shaqaynayo sidii uu mar kale ku soo laaban lahaa maadaama ay dhowdahay wakhtiga uu dhacayo xilayntiisa qoraal toddobaadkii lasoo dhaafay uu daabacay wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya ayaa si cad u kashifay arrimo badan oo kenya ay ku weynayso dana ay ka lehayd soomaaliya gaar ahaan jubbaland oo ay qayb ka tahay in laga wareejiyey ciidamada kenya goobo muhiim ah oo ay kaga sugnaayeen magaala madaxda ku-meelgaarka ah ee jubbaland ee kismaayo oo qayb uu ka yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo laguna wareejiyey ciidamada etoobiya iyo in madaxda qaranka ay doonayaan in ay meesha ka saaraan axmed madoobe maadaama uu fadhow la yahay xukuumadda nairobi uu hogaamiyo jomo kenyatta kenya waxaa kale oo ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay doonayso in gebi ahaanba dalka ay ka saarta ciidamadeeda beddelkoodana ay isticmaasho ciidamada dowladaha eritereya iyo etoobiya taasina waxay dhabarjab ku tahay danaha kenya ee soomaaliya waxay dalkeeda kenya ka soo ceyrisay safiirka soomaaliya ee nairobi waxa ayna la baxday safiirkeeda muqdisho isku socodkii labada dal ayaa qalqal ku jira sidaasi oo ay tahay kenya iyada oo ku tillaabsatay arrimahaasi dhowrka ah haddana iyada ayaa ka gubanaysa oo kalsooni kuma qabto tillaabooyinka ay qaadayso haddaba waxaa la wada sugi doonaa tillaabada xigta ee xukuumadda isku ciilkaambinaysa boobidda biyaha iyo dhulka soomaaliya shacabka soomaaliya ayaa dhinaca siyaasadeed ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka qaadatay arrimaha kenya ku qanacsan tanina waxa ay caddayn u tahay go'aankii ay ku sheegeen madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in aysan gorgortan ka geli doonin hantida dadweynaha iyo madax bannaanida soomaaliya